أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maamul goboleedka sharar dirarka ee isku magacaabay somalilan ayaa sheegay in la gaaray xilligii la hirgelin lahaa heshiiskii xaaraanta ah ee maamulkaasi uu badda soomaaliya ku siiyey dowladda xabshida itoobiya howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kulan lagu horumarinayo aqoontooda u qabtay ardayda jaamacadda alqima ee degmada jilub ee wilaayada jubbada hoose diyaaradaha dowladda xabashada etoobiya ayaa duqayn sababtay dhimashii dhaawaca ka geystay ee deegaan dhaca waqooyiga dalkaas horumar dhanka waxbarashada ah ayaa laga dareemayaa degmada kamsuume ee wilaayada jubbada hoose xilli wilaayada juhdi ballaaran ku bixinayso sare u qaadidda heerka waxbarasho ee bulshada ku dhaqan wilaayadaas maamulka islaamiga ee degmada bu'aale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa dowladda inay hoos soo gebagabeeyey macallimiinta madaarista qur-aanka kariimka ee degmadaas
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabti ah taariikhda hijiriguna ay tahay tobanka bisha dulqacda kun afar boqol iyo shan iyo afartanka qodobadii warka duhurnimo ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan maamul goboleedka shaarar dirarka ee isku magacaabay somalilan ayaa sheegay in la gaaray xilligii la hirgelin lahaa heshiiskii xaaraanta ahaa ee maamulkaasi uu badda soomaaliya ku siiyey dowladda xabshida etoobiya walaalka cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixinta warkan inoo haya murtad muuse biixi cabdi hogaamiyaha maamulka shaadala dirirka ah ee somalilan oo maanta ka hadlayay munaasabadda waxaa loogu yeero sideed iyo tobanka mey ayuu ka hadlay arrinta ku saabsan heshiiskii xaaraanta ahaa ee uu etoobiya ku siiyey qeybo ka mid ah badda soomaaliya muuse biixi ayaa sheegay inuu dhammeeyey maamulkiisa dhammaan waxyaabihii kaga aadanaa heshiisku sheega islamarkaana dhowaan hirgelayo etoobiyana si rasmiya ula wareegayso qeyb ka mid ah dhulka iyo badda soomaaliya heshiiskaasi waa hirgelayaa dhowaan haddii allaha isagoo dhammaaday waa arki doontaan waan hubaa muddada uu qaatay waxa weeye muddada ay qaataan heshiisyada culculus oo dhammi waxa lagu heshiiyo sida lagu heshiinaya cid waliba wakhti bay u baahan tahay iyo aqoon haddii aan la idhaahdo xaggeena inta badan way ka dhantahay diyaargarowga farsamo iyo sharci dhanka kale murtad muuse biixi isagoo ku deganaya murtad xasan garguurte madaxa kooxda riddada soomaaliya ayuu sheegay inuu doonayo in la bixiyo badda soomaaliya balse waxa keliya uu doonayo xasan garguurte ay tahay inuu isaga bixiyo oo uu kasoo horjeedo in maamulka somalilan badda bixiyaan waxaase waxaa fashiliyey markii xasan sheekh uu gasiiro ka lahaa iyo idaacado kale oo uu ka turrog lahaa in uu ogol yahay etoobiya in dal laga- ay karaysato bad soomaaliya laakiin waa aniga inay soo martaa idaacaduna ma kasii daaya jaziira ka dhegeysta anuu aljaziira isagoo ka hadlaya waxa la yaab leh waar ninku waa nafti hafar dalka uu xukumo ee uu ka siinayo badda ama ka kareynayo dowlad kasaabta dowladaha waa kaye horta banaadir ma xukumo ama isweydiin leh xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa horey go-aan cad uga soo saartay damaca etoobiya ee badda soomaaliya iyo tallaabada uu qaaday maamulka somalilan iyadoo sheegtay in sanabo aysan suuroobi doonin heshiiska xaaraanta ahaa ee qeyb ka mid ah badda soomaaliya lagu siiyey dowladda nasaarada etoobiya waxaana wilaayaadka islaamiga ka dhacay dibadbaxyo arrinkan looga soo horjeedo waad mahadsantahay walaalka caliyare howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya wararka naga soo gaaraya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in ciidamada mujaahidiinta habeenkii xalay ahaa dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee dhismaha warshadda warsameindhool ee ku taala waddada warshadaha ee dhanka degmada wariigley ee magaalada muqdisho waxaana dhawaaqa rasaasta dagaalka si adag looga maqlay xaafadaha magaalada caasimadda ah waxayna warar hoose xaqiijinayaan inay jirto khasaar nafeed oo murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaalkaas ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay ah sidoo kale weerareen deegaano dhaca wilaayada shabeellada hoose gaar ahaan xerada ciidanka kufaarta afrikaanta ee deegaanka danow ee hoostaga degmada qoryoole waxayna mujaahidiintu dhowr jiha ka weerareen xerada kufaarta afrikaanta maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kulan lagu horumarinayo aqoontooda u qabtay ardayda jaamacadda alqimaha ee degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe sida uu warbixintan ku eegayo walaalka cismaan axmed ubow أستاذك وحو كان به موضوع سدح بنود النية الحسنة والقدوة الحسنة الأخلاق الحسنة موضوعا سيدو ugu saabsan yahay ama uu saameynaya ardayga in boqolkiiba boqol ardayga haddii uu himadiisa kor u qaado mawaadiicdanna oo kadibna uu ku sifaysnaado Een, dadka baarisiinta hadda ehe weliba aan mucaasaroonnay ee hadda lasoo qaatay sida cabdulla cazaam iyo usaama bin laadin uu ka dhigto dad uu ku dayanayo in qofka uu markaa uu noqon karo qof humumta ummadda xambaari kara Een, saalixna intuu ka gudbo noqon karo qof muslix ah- muslix ah kulankan oo ahaa mid aqoon kubcin ah ayaa loo qabtay ardayda jaamacadda alqima ee magaalada jilib kuwaas oo muddadii uu socday ku qaatay duruus kala duwan jaamacadda oo hadda ardaydeedu ka soo laabteen fasaxii sanadka ayaa la siiyey talooyin iyo qaababka ay ku horumarin karaan aqoontooda jaamacadda muddada isbuuca ah ee ardaydu ay qaadanayeen duruusta ayaa waxyaabaha la siiyey waxaa ka mid ahaa sida uu ardayga ku muraajacaysan karo maadooyinka uu qaato iyo qaababka ugu fudud مذكرات waxaa la yiraahdaa waa min aham almaharat min hayth al'amali at-ta'limi marka laga hadlayo aad ay muhiim u tahay jiddan waxaa la yiraahdaa al-isti'dad li kulli al-ijabat al-madluba mudhakaradu waa in aad diyaar macluumaad badan maadaama aad qaadad xasilisatay inaad diyaar u tahay inaad wax kasta lagu weydiiyo aad ka jawaabto sababta mudhakarada markaad samaynayso hadda wax kasta aad ka jawaabto sababta wax kasta waa urursato waa khulaasatay qofku markuu wax dhigto 24 saac kadib haduusan muraajacaynin oo duruqda muraajacada kala duwaneed ee kala khafiifsaneed mid ka mid a hadday qiraa'o tahay iyo hadday ta'amul tahay iyo hadday tahay nadaro hadday tahayba midda uusan marinin afar labaatan saac kadib boqol iyo konton waa halmaamaya afartan iyo siddeed saac kadibna kulli wuu wada halmaamayaaba toban daqiiqo ilaa soddon daqiiqo cashir kadib markii laga baxo inaad muraajacayso kadib inaad yoom kadib muraajacayso kadib inaad isbuuc muraajacayso kadib bil muraajacayso kadib talaata ashhur خلاص waxaa imaanaysa fataradii oo loogu talagalay inaad manaha aad ama imtixaanka aad gasho ama jawaabihii aad soo celiso daakiradaada kullama aad wax akhriso way xoogaysanaysaa wax badanna way xambaaraysaa muddadii uu socday kulanka aqoon kubcinta ah ayaa waxyaabaha laga hadlay waxaa ka mid ahaa waa maxay jaamacadda alqima maxayse kaga duwan tahay jaamacadaha kale ee ka jira guud ahaanba dunida oo ay soomaaliya ka mid tahay أولا جامعة القمة ميزان كواذا هذا واحد تهي إن هي تهي جامعة غير الربحية وجامعة أما مؤسسة أصلا أنا كود سنين فائدة رادس واحد تهي جامعة وشقي سددك مسلمين تا وجامعة جامعات ككل عالم ككجر وحكو حساب تمايان نقالة معالك كشغي وحكو حساب تمايان نقالة سادات مركو مؤسسة غير الربحية ميزان سدح هذا واحد تهي تا أنا كفوجين تتبنى منهج السلفية الجهادية والسلفيه الجهاديه منهج يونسكو ماهن منهج يو ان دي بي ماهن منهج العلاقات الدوليه ماهن ومنهج السلفيه الجهاديه ونوغا ترجم الكتاب والسنه والرجوع الى السلف الصالح ميسد افراد او اسلحه اد او قيم بدنت waxay tahay ايها الاخوه والاخوات مشاركه هموم الامه waxay ka qayb qaadataa humuumta iyo axzaanta iyo mashaakilaatka ummadda islaamka ku yimaada waxay qayb ka tahay farxadda dadka muslimiinta وجسمي يجير كم إذا دتك مسلمين تاع تحزن مع أحزانهم وتفرح مع أفراحهم intii lagu guda jiray kulanka thaqaafiga ah ayaa fursad la siiyey ardayda si ay u soo bandhigaan dareenkooda ku aadan waxbarashada jaamacadda iyo duruusta ay maalmahan qaateen waxa aniga aad ii soo jiitay mooyeysaadka jaamicadda ma ahayn ardayad jaamicad hore soo martay balse waxaan ku soo bartay khaarij alwilaayaat oo ah lagu dhigto manhajka unesco alxamdulilah allihiina soo waafajiyey wilaayadka islaamiga ayaa ku mahadsan waalidkayna u sahlay inay saaxada jihaadkana keenaan oo aanu fahanno nimcada ay taalla taa waxaa ku sii xigta jaamacadda waxay ku socontaha aad ii soo jiitay inay jaamacaddu ka madax bannaan tahay yunesco haddana aysan ahayn jaamacad ribxiya ah oo ay tahay jaamacad ummadeed qadiyadaha ummaydana ummaddana ka jawaabta waxaan ku soo xasuustaa qadiyaddii baddeena lagu qaatay taa waxaan ka idhi shimaal weedhii ka timi shanshadiina shalwatay shaafin waxaa nooga dhigan shafgaraaca xarakada shabaabe shaybaha gaboobow shakligiisu shaafi yahay shaaximo hubkaaga sharaf sharaf yeela adduunka shahaadana dalab shaahid baan u nahay shakhsi kale ma jiro shibxinaya gaalkee ummad yahay sharaf yeelo majdigaagana raadso haddaba maxaa laga maarmaan u ah marka uu qofka doonayo in uu barto mowduuc gaar ah oo ka mid ah waxbarashada jaamacadda waa mid ka mid ah waxyaabihii ay qaateen ardayda jaamacadda alqima ee fursadda u helay kulanka lagu horumarinayay aqoontooda bimacnaa jaamacaddaadii wixii aad kaga qalinjibisid ayaa inta badan qofka uu uu noqdaa qofka raba inuu dhakhtar noqdo kuliyatu tibbiyuu maraya ama maxaan ku idhahdaa inaan injineer noqdaan rabaa macnaheeda waxaa waay kulliyaddii waxyaabahaas laga baran lahaa ayuu aadayaa waay qofka asagiina horta inta uusan takhasuskiisa dooranin isqiimeeyo marka inuu taas horta ku talgalo hebel wuxuu ku takhasusay idaarada iyo handasada ee adiga kaa dooratid ku dooro can qanaacatin si aad u noqotid hadhow marka qof noloshiisa ku raaxaysta inta dhiman maamulka sare ee jaamacadda alqima oo dhankiisa ka hadlay isbuuca aqoon kororsiga ah ee la siiyey ardayda ayaa sheegay in jaamacadda alqima ay hadda dib u bilowday duruusteeda sanadka cusub iyadoona ardaydu ay hadda ka soo laabteen fasixii ay kaga maqnaayeen jaamacadda sidoo kalena jaamacadda ay qaadanayso arday cusub oo hadda qoristooda ka socoto xafiiska jaamacadda waxa aan joognaa waa xaruntii jaamacadda islaamiga alqima waxay ahaan jirtay xulum iyo riyo maantana waa xaqiiqo waxay gashay sanadkii saddexaad oo dadka hadda inta fadhiya waa ardadii sana thalitha iyo ardaydii asana thaaniya sanadka cusubna hadduu noo bilowday oo diiwaangelintii waa socotaa waxaan ognahay faracyo kale in laga furay bacd alwilaayaat alislaamiya insha allahu tacaala sanadkan ay howlgeli doonaan insha allahu tacaala gaar ahaan wilaayada shabeellada hoose jaamacadda alqima oo ay xarunteedu tahay magaalada jilib ayaa mar kasta waxaa kusoo biira arday cusub kuwaas oo kaga imaanaya magaalooyin kala duwan si ay wax ugu bartaan jaamacadda alqima mahadsanid duubow diyaaradaha dagaalka dowladda xabashada etoobiya ayaa duqeyna sababtay dhimashii dhaawaca ka geystay deegaan dhaca waqooyiga dalkaasi cabdiqaan maxamed ayaa faahfaahinaya warbixintan wararka ka imaanaya waqooyiga itoobiya ayaa sheegaya in duqeyn ay dad badan ku dhinteen ay ka dhacday deegaan ka tirsan ismaamulka amhara halkaas oo dad badan lagu laayay sidaa ay sheegeen dad goobjoogayaal ah diyaarado aan nooca duuriyaha lahayn ah ayaa dhowr gantaal la helay iskuul hoose oo ku yaala mandiqada waqooyiga show ah ee ismaamulka amhara diyaaradaha daroniska ee dowladda turkiga farsamayso ayaa la xaqiijiyey inay dileen ugu yaraan afar qof oo u badan caruur halka ay ku dhaawacmeen dad kale maamulka iskuulka gula oo ah goobta ay duqeyntu ka dhacday ayaa warbaahinta u sheegay in diyaaradaha dowladda itoobiya ay si ulakac ah u beegsadeen arday kasoo jeeda qowmiyadda amxaaradaha isagoona falkaasi cambaareeyey goobta uu weerarku ka dhacay ayaa qiyaastii labaatan kilomitir u jirta magaalada shawa roobid mas-uul u hadlay jabhadda mucaaradka fano ayaa cambaareeyey weerarkan waxayna ku eedeeyeen abey axmed oo ah ra-iisul wasaaraha itoobiya xaaladda dalka itoobiya ayaa maalinba maalinta ka dambeysa sii xumaanaysa iyadoona dagaalada oo sii xogeysanaya ay kusii fidayaan deegaano hor leh oo ka tirsan dalka itoobiya waad mahadsantahay walaalka cabdiqani horumar dhanka waxbarashada ah ayaa laga dareemayaa degmada kamsuume ee wilaayada jubbada hoose xilli wilaayada juhdi ballaaran ay ku bixinayso sare u qaadidda heerka waxbarasho ee bulshada ku dhaqan wilaayadaasi haddaba warbixinta warkan waxaa haya bashiir muxidiin abu ayman بسم الله الرحمن الرحيم والعسر إن الإنسان لفي غصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر degmada kamsoome ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaa ka jira tallaabo sar u kac dhanka waxbarashada iyadoona qeybaha kala duwan ee dadweynaha ay dadaalleer ku bixinayaan sidii ay fawaa'id dhaxalgal ah uga xaqiijin lahaayeen juhuuddooda xarumaha waxbarasho ee degmadan waa kuwa habeen iyo maalin ay albaabadu u furan yihiin iyagoona faham buuxa iyo qabuul wanaagsan ay u hayaan bulshada ku dhaqan degmadani muruqmaalka beeralayda kuwa ka shaqeeya farsamada harqaanka iyo kawaanka iyo qeybaha kale ee ganacsatada ayaa ka mid ah dadka ugu muuqda ee isku dayaya inay kordhiyaan heerarkooda aqooneed ee diinta islaamka dhowaan ayaana booqday xarumaha waxbarasho ee degmadaasi waxaana dadka ay isugu jiraan kuwa mustawahooda sarreeyo kuwa dhexe iyo kuwa aad u hooseeya meelaha aan booqday waxaa qayb ka ah dadka mustawahooda aad u hooseeya ee gacanta lagu hayo kuwaasoo maktabka dacwada ee degmada uu juhdi ballaaran ku bixinayo قل أعوذ قل قافلا قضي لام لغرب أعوذ ألف قربي عوذ عوعنا قضي واو لغرب ببالا قضي بربي ببالو صدي ربي رارال قربي ببالو صدي الناس على الف قربي لام لغرب ناسي نانون قربي
qaar ka mid ah bulshada degmada kamsuume ee waxbarashada juhdiga ku bixinaya ayaan mikrofoonka la dhex qaaday iyagoo sheegay inay si aada uga faa'iidaysanayaan mas-uuliyiinta maktabka dacwada maamulka islaamiga ee degmadaasi anigoo ah haaruun cabdulaahi abuukar mayrooge degmada kamsuuma da'day waxaa waaye konton iyo toddoba sana jir mayka jirayni alif alifka kabani hadda mayka jirna hingaad eeda walan fahmoyne macalin wanaagsan naniinsheeni waxbarashada meelfayle marooyne ilaahay ka mahadsan yahay bismillah anigu ee maxamed lijendo mbero muuse oona ka dhalay degmada kamsuuma sanadkiina ee soddon iyo toddoba jir ilaahay ayaa ka mahadsanya waxbarashadii oo maanaha maanta nin furi unugu rogna degmada kamsuuma may ka jirayni alif ka jirayni hadda may maroyna hingaad maroyna wal barashadana meel aad ansarayta maroyte walaayana ilaahay qaar isiyo ilaahayna uu kor iyoona ka dhigo abduqaadir cali cabdi degmada aad joogno kamsuuma haye ka waran maxaa barataan waxaan baranaa qur'aankaan baranaa maasha allah haa haye waa kahay walaayadaa na barta si fiican amiira dacwahan ayaa na bara maasha allah haa haye dadkana waxay bartaan dadka kulli wax bay bartaan haye haa lixdan sanaan jira haye haa farxadaada ka waran farxadeyda boqol boqol waay haye dadka waxbarashada ka maqan maxaa dhihi lahayd waxaan dhihina inay soo xaadiraan ay soo galaan ay wax bartaan ayaa la rabaa muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ka soconayay dowlaad kala duwan oo sharci ah kuwaasoo dadka muslimiinta ku dhiirigelinaya inay sii labajibaaraan barashada cilmiga sharciga mahadsanid abu ayman maamulka islaamiga degmada bu'aale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa dowladda inay how soo gebagabeeyey macallimiinta madaarista qur-aanka kariimka ee degmadaasi cabdiwahaab maxamed bukhaari ayaa si amaqaadaya warbixintan dowradan oo socotay muddo saddex maalmood ah ayuu maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale ee wilaayadii islaamiga ee jubbada dhexe u soo xiray inta badan macallimiinta qur-aanka kariimka ka dhiga degmada bu'aale waxaana muddadii ay dowraddu socotay ay qaateen duruus kala gedisan oo muhiim u ah macallimka dowradan ayaa loogu magacdaray saxaabigii jaliilka ahaa ee ubay ibnu kacab radiallaahu canhu waxaana macallimiintaasi ay sheegeen inay wax badan ka faa'iideen muddadii saddexda maalmood ahayd ee dowradu ay socotay ugu horrayn waxaa munaasabadan dowrada lagu soo xirayay kelimad dardaarana ka jeediyey sheekh xasan takar oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah idinkaa macallimiintii ah jiilka berrito dadka gacanta ku haya waa idinka haddii aad idinku hagaajisaan way hagaagayaan haddaad naftiinna awalan hagaajisaan oo mas-uuliyadda ka soo baxdaan awalan mas-uuliyadda insaaran umma markaa kadib iyaguna aad hagaajisaan way hagaagayaan barrina ummaddo dhan waa hagaagaysaa dalku waa hagaagayaa oo dadku waa hagaagayaa oo diinta waa lagu camalfalayaa kolkaa qaar ka mid ah macallimiintii dowrada loo soo xiray ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andalus iyagoo faahfaahin ka siiyey duruustii ay qaateen iyo wixii ay faa'iideen saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay dowradii saddex maalmood noo soo socotay ayaa noola soo xiray anigoo ah macallimiintii maxaa eeday bu'aala dowradaas oo looga magac daray ubay ibnu kacab shacaarkeedana uu ahaa maaragtay khayru man tacallama alqur'aan wacallamahu khayrukum man tacallama alqur'aan wacallamahu marka waxaa weye dowladda cashiro badanaan soo qaadanay oo na soo socotay saddexda maalmood casharadaas wax badanaan ka faa'idnay oo weliba haddana ugu sii muhiimsan see lagu xifdisan karaa ardayga qur'aanka sida fudud oo lagu xifdisan karo tiidaheed wax badan laysku soo celceliyey marka cashir muhiim ayaan ka qaadanay oo faham fiicanaan ka qaadanay meeshaas ilaahay baa subxaanahu wa tacaala mahad lehoo nagu simay iyadoo macallimiin duwali ah oo dal naga leeyahay oo duruustooda maarata la muraaqabeynayo ilaahayna soo gaadhsiiyey waxaanu aqlinay oonu barbaaray isagooo diinta wax maarata dan kaleba uusan jirin oo ninku macallin meelaha intuu iska qabsado macallinkuna siduu doona un iska yeelo wax dan kaleh uusan jirin waxaa macallinkuna waxoogaa un la siiyo lagu kala kaco wiilka geela raacsado ilahi wuxuuna soo gaadhsiiyey qur-aankii iyo madaaristii oo laysku dabagelayo oo layska warhayo oo maamul leh oo madax leh oo maaragtay yaa ilaahayna soo gaadhi subxaanahu wa tacaala ilaahay wax loogu mahadiyo weeye dowradan ayaa qayb ka ah dowraad diini ah oo maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale uu dhowaanahanba u qabanayay qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana dowraadkaasi si diiran u soo dhoweeyey bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan degmada bu'aale mahadsanid bukhaari walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalusi xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigayaa inoo madala insha allah inta ka horaysana waxaannu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu